bismillaahi araxmaani araxiim aad baad u mahadsan tahay waxaa maanta dalka afghanistan ka jira dareen farxadeed iyo shucuur la xiriira farxadda xorriyadda ay dadka halkaasi ku nool gaareen markii ay dagaal jihaad ah oo labaatan sano socday ay dalkooda kaga saareen ciidamadii shisheeye ee uu maraykanku hogaaminayey guud ahaan magaalooyinka dalka afghanistan ayaa laga dareemayaa farxad aad u ballaaran dadka ayaana dib u xusuusanaya saddex sano ka hor maalinkii ay dalkaasi isaga carareen ciidamada maraykanka dibna uu usoo laabtay nidaamka imaarada islaamiga ah magaalada kabul oo kale oo ah caasimada waddanka afghanistan aad ayaa looga dareemayaa farxadda wadooyinka ayaana lagu xiray raayaad waaweyn oo towxiidka ah dadka ayaana isugu hambalyeynaya horumarka lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada ammaanka ee imaarada islaamiga ah ayaa sugaya amniga si looga hortago wax weliba oo dhalin kara qalalaasa amni waxaana inkastoo dareen farxadeed ay reer afghanistan dareemayaan haddana aan hadaladooda ka marnayn inay dhibaatada la dareemayaan muslimiinta filistiin gaar ahaana walaalaheena reer khaza oo ku dhowaad sanad la kulmaya gaboodfallo wuxuushnimo ah oo ay geysanayaan ciidamada yuhuudda kani waa mid ka mid a saraakiisha ammaanka ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan wuxuu tilmaamayaa in farxadda ay maanta dareemayaan mid la mid ah ay u rajeynayaan guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaana muslimiinta khaza
waxaan nahay mas-uul amni oo ka howlgala mandiqadan alxamdulilaah aad baan ugu faraxsan nahay maalinkan waan ku faanaynaa jabka gaaray gaalada iyo inaan xornimo gaarnay farxaddeennana lama soo koobi karo waxaan halkan hambalyo uga dirayaa reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka oo la xidhiirto xusuusta xornimadii aan gaarnay allah ayaan uga mahadcelinaynaa inuu naga dulqaaday gumaystaha maalinkanoo kale ayaanna u rajaynaynaa shacabka falastiin gaar ahaan mujaahidiinta halkaasi ku sugan si la mid ah sidaba uu allah nooga kor qaaday qurunka gaalada waxaa imaan doonta allah idinkii maalin falastiin laga dulqaadi doono gumaystaha yuhuudda oo aan guusha helayno farxadna ku dabaaldegayno
فسيأتي اليوم الذي تطهر فيه أرض فلسطين من اليهود إن شاء الله ويكون النصر حليفنا ونحتفل بالحرية هناك saldhigga bagram oo ah taliska ugu weyn ee uu maraykanku ku lahaa afghanistan ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayey injaasaadka ay ku tallaabsatay imaarada islaamiga ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ah gaar ahaana wasiirada ayaa kulankaasi ka qayb galay waxaana lagu soo bandhigay sidoo kale dhoolatus milatari oo ay soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee imaarada islaamiga ah wasiirka arrimaha gudaha ee imaarada islaamiga ah sheekh saraajudiin xaqaani oo ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadda ayaa fariin u diray muslimiinta khaza isagoo ugu baaqay inay adkaystaan oo ay sugnaadaan guushan ay allah idankii dhowdahay marka si guud afghanistan maanta way uga duwan tahay maalmaha kale waxaana ay la nool yihiin shucuur farxadeed oo saddex sano ka hor ay dareemeen xilligaas oo ay ku beegneed furashadii kaabul oo dhacday shan iyo tobankii agosto laba kun koob iyo labaatanka insha allah waxaan barnaamijka dhacdooyinka dunida kusoo gudbin doonaa warbixinno iyo xogo muhiim ah oo la xiriira dalka afghanistan iyo isbeddelkii ka dhacay saddex sano ka hor